ka dhowrista gobonimada iyo wadajirka geyiga soomaaliya kaas oo ku tilmaamay heshiiskii d b weld iyo somalilan mid sharci darro ah haddaba maxamuud cabdicasiis cabdisamad oo b b c da ka tirsan oo goobjoog ka ahaa kalfadhiga baarlamanka ee maanta ayaa goor dhoweyd iiga warramay sidii wax u dhaceen axmed aad aad u mahadsan tahay maanta waxaa baarlamaanka ama golaha shacabka soomaaliyeed waxa ay yeesheen kalfadhigoodi kalfadhigoodi saddexaad kulankiisa intaas kadib gudoomiye koxeed ayaa waxa uu soo bandhigay xeerka dawridda gobonnimada iyo midnimada geyiga soomaaliyeed xeer xeerka looga soo horjeeda arrinta d b world xeerkan waxaa soo diyaariyey guddiga joogtada ee baarlamaanka qodobada ugu muhiimsan koowaad oo sheegaya in heshiis caalami ah heshiida caalamiga waxaa jamhuuriyadda federaalka u geli kara oo keliya xukuumadda federaalka soomaaliya si sharci ah ayadoo loo maraya hay-adaha sharci dejinta dowladda ama jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya qodobka labaad qeybtiisa labaad waxaa sidoo kale la sheegay heshiis kasta oo shirkadda d b world lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degan intaas kadib waxaa lagu dhawaaqay waxaa loo galay in la codeeyo guddoomiyaha golaha shacabka brofesor jawaari oo ku dhawaaqay arrintaana waxa uu yidhi goobjoog ah boqol iyo toddobaatan xildhibaan natiijada waxay noqotay waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal waxaa oggolaaday boqol iyo lixdan iyo sideed saas daraaddeed waa ansax
kaasi wuxuu ahaa maxamed cusmaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabku doodoodii ma ku soo qaadeen meelnaba maalgashiyada kale ee d b weld ama sharaa'iga kale shisheeye ay ku samaynayaan dekedaha tusaale ahaan boosaaso iyo kuwa muqdisho axmed si toosa odama aysan hadlin shacabka arrintaas laakiinse qodobka labaad ee xeerka qeybtiisa saddexaad oo sheegaya in shirkadda d b world ay ku xadgudubtay madax banaanida iyo midnimada soomaaliyeed sidaas daraaddeed dalka laga mamnuucay ayaa xildhibaano ra'yi soo jeediyey waxa ay ku dareen in ay dhaheen ha lagu daro xeerka shirkadda d b world iyo shirkadaha hoos imaado taasoo laga yaabo taasoo marka sidoo kale guddoomiyaha uu sheegay in aragtiyada ay qaadan doonaan taasoo dhici karta marka in kale laakiinse si toos ah baarlamaanka maanta ogama hadlin arrintaas